munaasabadan oo ay ku qalin jibinayeen arday dhammaysatay jaamacadda simad ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabada ayaa waxaa kasoo qaybgalay maamulka jaamacadda xildhibaano ka tirsan baarlamaanka xukuumadda federaalk soomaaliya bahda waxbarashada iyo marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda simad doctor daahir xasan cabdi ayaa ardayda kula dardaarmay inay sii wadaan dadaalkooda in ardayda maanta qalin jabinaysa ay ogaadaan in waa cusub uu baryey waagaasoo runtii jaalanjigiisana leh fursadihiisana leh sababtoo ah shalay waxay ahaayeen arday la garab taagan yahay wax allaale wixii baahidiisa lehna laga caawinaya laakiin maanta laga bilaabo ayaga ayaa waxaa laga rabaa in ay naftooda waalidkooda ummadooda iyo dalkoodaba siay u anfici lahaayeen inay ka shaqeeyaan midtaasna waxay ku gaari karaan dadaalkii ay soo wadeen dhowrka sano hadday shan sano iyo afar sano iyo toddoba sanoba ahaydba inay halkaas kasii wadaan oo noloshii runta ahaa ee fildiga shaqada iyo jaalanjiga shaqada ayaa u bilaabanaysa marka waxaan leenahay dhammaan waa laydin wadaal dabaaldegay waalid walaal saaxiib intaba waa idinku faraxsan yihiin laakiin guushii runta ahna inaa halkaas kasii wadaanna insha allahu tacaala waa idin rajaynaynaa qaar ka mida madaxdii iyo mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay munaasabada qalinjibinta ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada ardaydan soo dadaashay muddada dherarka badan ee safarka dheer soo gashay maanta ka qalin bedelinaysa sagaal kulliyadood oo jaamacadda simad ah waxaan leeyahay waan u hambalyeynayaa hambalyo hambalyo ayaan leeyahay waxaa laga yaabaa inaad dhowr bilood shaqo raadiso waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad waxbarashada sii wada laakiin ay kugu adkaato dhaqaale ahaan laga yaabe inay aadar duruuf maaragtay inay kugu qasabto inay kugu adkaato laga yaabe ha ku niyad jabin wax walba oo aad go-aansato ood maanta qalbigaada gashato hadday sanadkan kugu adkaato ama kad ku-xiga kugu adkaato waxaa hubaal ah maalin uun inay ku suurogelayso sidaa daraaddeed ubadka maanta taqarujigana waxaa laga rabaa inaysan ku niyad jebin ardayda ka qalin jebisay jaamacadda simad ee magaalada muqdisho ayaa ah dufcaddii sagaaliyo tobanaad ee ka baxda jaamacadda kuwaasoo bartay kuliyadaha lagu dhiga jaamacadda